madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa v o a u sheegay in safar u dhowaana ku tegay dalka indiya ay heshiisyo isbahana la soo galeen shirkadaha iyo weliba ganacsato u dhashay ee dalka hindiya si ay u maalgashadaan somalilan saylici ayaa sheegay in shirkadahan ay somalilan ka taageeri doonaan dhinacyada caafimaadka iyo weliba waxbarashada khadar maxamed cakulle ayaa uu saylici uga warramay safarkiisii hindiya iyo weliba mid kale oo ku tegay sutagga imaaraadka carabta
horta arrinta ugiisaan u tagnay waxay ahayd ciyaarta laa golofka oo sanado lagu qabto dubay ayay nagu soo casumeen qolooyin maatay ganacsata waaweyn iyo shirkadan mahad well oo iyadu qabata tournamentka qabata oo ciyaartaas isku yimin dad caam isku imanayeen marka arrinta waxay inaan ka faa'iidaysano dadka caamka isku imanaya mashaariica iminka socda iyo arrintaas waa agudabeynta badan qusaysaa hawsha kale dib walow daana iyaduna sidii sidii heshiiskaygu ahaa loo heshiiyey waxay u wadaan sidii joogtaaba wadaayo waana shaqadooda waan ku aad baan u kalsoonahay laakiin arrintan waxay arrin ah inaan dadka halkaas ku imanaya tournamentka lagu qabtay sanadlaha lagu qabtay ciyaarta golofka oo ciyaar aad u qiimo badan dadka madaxda qaa isku yimaadaan madaxweyneyaal hore kuwa ma shaqaynaya ganacsata waaweyn iyo nagu cusubin tahan anuguna waxaan uga faa'iidaysanayna inaan halkaa maarata dee farinta somaliland iyo maarata qaranka somalilanda shaqaynaya inaan ka gudbino farinteeda oo madaxweyne markaad ka gudubtay imaaraadka waxaad u baxday dalka hindiya dad badan waxay isweydiinayaan somaliland iyo hindiya xiriir hore oo ka dhexeeyey ma jirin siduu xiriirkaasi ku yimid runtii maxnaad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo ladhahdo aster group of hospitals ama aster foundation kambarigaas kumbani aad u weyna runtii oo dee dabeedna sameeyey qayb foundation oo khayriya sameeyey oon heshiis la galnay oo naga caawinaya caafimaadka waxyaaba kamid qaybo kamid a naga caawinaya oo wasaaradda iyo heshiiska wada galeen iyo aster foundation ayaa waxay nagu cusubeen markaa inay nagu sharafeen inaan head officekooda oo ku yaala magaalada bangaloor dalka hindiya ku yaala gobolka la dhaa karnataka ay nagu cusumeen inaan soo booqano si maadaama xidhaa yeelanay ay noo tusaan nimankaas kambirigaas markaa wuxuu leeyahay shan iyo labaatan cusbitaal waaweyn labiyo tobanna khaliishuu ku leeyahay oo imaaraadka u badan saddex iyo tobanna waddankooda ku leeyahay marka halkii marka booqashada iyagu noo noo ay nagu cusumeen aan tegnay runtii albaab weyn oo naan filayn iyay noo fureen markii iyagoan hawshoodii ayna tuseen iyo dhakhtaradoodii aan u gudubnay inaan maradaan waddankii tegnay inaan la kulanno siyaasiyiintii dalka ee gobolka joogay iyo ganacsatadiiba markaa anaga sidaa aragteen waxaan la kulannay warrayntiiba wasiirka gobolka karnataka u qaabilsan warshadaha waaweyn iyo warshadaha dhexe oo runtii si aad u qiimo badan noo soo dhaweeyey una sheegnay in ganacsi aad u fara badani naga dhexeeyo xagga kale caafimaadka in xoogu tagno dadkeenu u tagaan medical tourism ba gaalada dhahdaan intaba markaa wax aad bay runtii usoo dhaweeyeen ninkaas wasiirkaasana soo dhaweeyey wasiir labaad aan kala kulannay oo isla gobolkaasa oo isna wasiirka beeraha taaminkan gudubna waxaan la kulannay dee shirkado badan oo danaynaya dalka oo qaarkoodna hore u yimaadeen afkaar ka haystaan qaarna iminka yani ku qarcina inay yimaadaanoo fursadaha somaliland yaala inagu awooddeedana haynin aqoonteedana ayna ulahayn inay maalgashadaan
maxaad sodan kartaa xagga somaliland ugu faaidaya wuxuu waddan keenaya haddii de waad garan kartaayo shirkadaha waweyn waddanka maalgashadaan dee qariimad dhanoo weyn buu waddanku leeyahay laakiin si aynaan awooddii lagu soo saari lahayn marka haddii macdan la maalgeliyana wax soo baxaysa qariimad baa soo baxaysa oo dalkii waxaa dhismeed infrastructurekiisii dhaqaalihiisa oo hore kacaya haddii caafimaad la maalgeliyana dee caafimaadkii oo meel dheer loo doonaya dalka halka adeeg ka helayaan marka waxaan u gudubnay markaa gobolka ka gudubno gobolka labaad ee laga taamilnaado magaadiisu tahay janay magaalada caasimad oo tahay oo isna uu nagu casumay dimam hospitalis baa ladhaa doctorka hogaamiya doctor dimam baa la naftiisa ladhaa saa ku magac ku leh kaasi waa ninka markaan la seexanay heshiis isaga gaara oo ah inuu maalgelinayo caafimaadka somaliland oo dhakhtar weyn oo multi specialistga oo laga maarmi doono in dadku maartay dee ay dibadda u dhoofaan laga maarmi doono iyo dhakhtare primarya ayuu muddo shan sanaa heshiis moyo la soo seexanay in muddo shan sanaa boqol milyan oo dollar gelin doona somaliland caafimaadka u gelin doono kaasina markaa gobolka markaan tagnin waxaan soo waxaan xagga siyaasiyiinta kala kulanay wasiirka waxbarashada isagana horta aad noo soo dhaweeyey waxaan ka wada hadlay iyagana dee waxyaabahan wada qabsan karno inay naga caawiyaan maaragtay een capacity building lagu sameeyo wasaaradda waxbarashada inay na siiyaan arday een scholarship ay na siiyaan iyo runtii isagana haddana si waan soo kala qaadanay runtii si wanaagsan buu noo soo dhaweeyo wax badan baan la qabanaa badhaha marka matalan qolyaha aad sheegtay inay ku talagalkoodu yahay inay ilaa boqol milyan ay ku maalgeliyaan qaybta caafimaadka ee somaliland waa kambaniye madax banaan marka yyyay isqaabilayaan yaa wadaya hawsha xukuumadda iman doonaa waxaa- waxaan kusoo ballanay imanka ina muyuun kadib inay yimaadaan halkay yimaadaan qorshaha qaranka ay dee la la isla eego oo wasaaradda qusya qolo walba oon dee la hadalna waxaan kusoo dhaweynaynay inay waddanka yimaadaan oon ku casuumaynay si dabeedna kambani kastaa waxuu danaynayo wasaaradda ilaha iyadu u kala hadlo oo dabeedna heshiisyada lagula galo marka ay hore uga so- looga socdo maxaa is leedahay danaacadda way keenta in sidaa deg dega ah kambaniyada ama maaragtay qaybahaas ugu qancaan inay maalgashi ku sameeyaan qaybo ka mida somaliland waxaan runtii aan la kulnay wakti kolley siyaasad dowladda ay qaadatay ah xukuumadda een, maaragtay india ay qaadatay inay maal ay maalgelisa africa africa oo aad een, qaaradihin oo loo arkay qaaradihin in laga faa'iista ah oo dee laba wada tartamayo Een, waxaan la kulnay iyaga inay siyaasaddaa soo jirta dabeedna marka nin kasto cid kastoona kulan hortiina dad aad iyo aad yani weji furan oo maaragtay een, dee dad xadaari noqday oo wax bartay oo danaynay markaa inay een, hadduu yahay qof shaksi iyo hadduu dowladda betela yahayba mid walba wuxuu arkayaa een, danta uu waddankaa u tegayahay inay dan waddankooda ugu jirto ay ta- ay tahay marka waxaan kulanay iyadoo siyaasaddaasi taagan tahay in africa ay maalgashadaan gaar ahaan dhulkan africa laga albaabada laga galayana inay somaliland albaabada muhiimka ee laga gali karayo geeska africa laga gali karayo inay tahay iyadoo siyaasaddaasi bisishahay oo hore u jirta su-aal ka baxsan mawduuca madaxweyne dood baa jirta uradii waa la furaya waktigii cimrigii xisbiyada uu soo dhowayay meel lama furayo xeerkii hore suuragal buu noqon waayadkii madaxweyne soo celiyey adigu siaad aragtaa madaxweyne ku-xigeen ahaan bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan isleeyahay anuu hawshaas in aad iyo aad loo jeclaya u baahan tahay qarankan waxaad moodaa sanadkan cusub ee soo socda laba kun iyo laba iyo labaatanka waxaa isdul fuuray dee guurtidii oo iyada udhada loo baahaya in eh, iyada doorashadii la galo is- asxaabtii oo muddadii ka dhacayso waktigii annaga la doortay ee shantii sane dastuuri oo dhammaanaysa marka runta arrintaasi arrin tuurtuur aan islama waxaan isleeyahay arrin dee laisku tuurtuuro dusha laiska tuurtuuro in lagu lagu dhameeyo maahane muhiimad waxay noqonaysaa in iyadoo danta qaranka laga eegayo onan inaan dadku ay idinka xisbi walba iyo iyo cid walba in dhankeeda un sida ugu ugu wanaagsan aan ka eegin in danta qaranka iyadoo loo mid- loo midaysan yahay waxaan aan qabaano in mislas ku yimaado hawsha aada loo loo xidho aad loo maaragtay looga doodo iyo aada tahay aniga wanaagsan inaan qof walba dhanka ka joogsado wandu inay isagu uga wanaagsananayso anuu qaranka ka eegin baan qabaano xisbiyada iyo xukuumadda
kaasina waxau ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil seylici oo magaalada hargeysa ugu warrameeyey waryahayaga khadar maxamed xakulle